waa arrin safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee muqdisho waxaana ka wada hadalnay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh soomaaliya iyo imaaraadka iyo mantiqada guud ahaanba arrinta ugu muhiimsan oon ka wada hadalnayna waxay ahayd heshiiskii heshiisku shaagii dhinacan dekeda berbera iyo inaan iska xoog horeysano sidii arrinta u dhacday iyo mowqifka dowladda soomaaliya iyo inaan ka wada hadalnay ku saabsanaa maxay ahayd jawaabta safiirka ee ku saabsan heshiiska dekeda berbera sidaad og tahayba safiirka wuxuu mas-uul ka yahay dowladda imaaraadka wuxuuna u fadhiyaa dowladda soomaaliya xarunteeda tahay muqdisho marka wuxuu ahaay waxaan u caddeynay sida horeba lagu caddeeyey war saxaafiyadii iyo shirkii jaraa-id ra-isul wasaaraha qabtay in soomaaliya marnaba aysan raalli ka noqonaynin heshiiska noocaasa jawaabtuu ka bixiyeyna waxay ahayd in soomaaliya midnimadeeda iyo madax banaanideedaba ay maaragtay dowladda imaaraadka ay muqadas u tahay o ixtiraamayaan sida cad ku cadna ay tahay inuu asaga safiir ka yahay oo u joogo halkan dowladda imaaraadka xukuumadda soomaaliya iyo baarlamaanka soomaaliya labaduba waxay heshiiskaasi ku tilmaameen mid wax kama jiraana islamarkaasina aan ansax ahayn safiirku ma kula qaatay arrintaas in laisla qaato ama laisla qaadanin ma ahayn ujeedada waxay ahayd in horta la wada fariisto laga wada hadlo si cilmiyeysan oo diblomaasiyada ku dhisan iyo janaalada rasmiga ah oo loo baahan yahay in laisu mariyo waxyaabaha laisku diidan yahayna waa janalka diblomaasiga ma aha janalka saxaafadda iyo maaragtay mar si laablakaca in wax loo sameeyo iyo ma aha waa in si degan oo fiican oo siyaasad ku jirto xikmad ku salaysan iyo ka turjumaysana hoggaanka madaxda waddanka madaxweynaha ra-isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda uu garwadeen ka yihiin loo tuso dadka maaragtay ajnabiga oon la diilgaraynano sida saxda ah oo loo baahan yahay iyo albaabka runta oo loo baahan yahay in laga soo galo marka la rabo heshiisyo caalamiya in la galo lala galo waddanka soomaaliya sidaad og tahay waa dowladda federaalka soomaaliya waa dowladda keliya ee adduunka laga ictiraafsan yahay waana dowladda uu safiirka u yahay safiirka imaaraadka ee xamar fadhiya daawada ugu horreysayna anaga waxaan gaarsiinay jaamacadda carabta oo arrintan markiiba horey ka gashay laakiin maadaama safiirka waddanka uu ka maqnaa oo hadda kusoo laabtay waxay fursadda ugu horreysa oon isu hellay inaan isla fariisanno oon ka wada hadalno arrimahan siday ahaayeen laakiin sidaan ka warqabno guddoomiyaha ama agaasimaha guud ee shirkadda d b world sultaan axmed misleyem waxa uu saxaafadda dalkaasi u sheegay in go-aanka xukuumadda soomaaliya uu waxba kama jiraan yahay islamarkaana arrinta dowladda soomaaliya ay hadal un ku kooban tahay arrintaasi ma ka jawaabay safiirku safiirka wuxuu wakiil ka yahay dowladda imaaraadka marka annagana ma aha agaasimo guud oo shirkad d p world hadal uu yiri hadal khuseeya oo dowladda soomaaliya ka dowlad ahaan khuseyntiisa leh maaha anaga dowladda imaaraadka ayaan la diilgalayna oo safiir ku leh xamar annagana safaaradda uga joogto magaalada abudabi dowladdaas ayaana maaragtay mowqifka aan dowladda ka taagintaha soomaaliya aan u caddaynay iyadaana maaragta loo gudbinaya wixii sida runta ah oon markii horeba u sheegnay oo lagu sheegay saxaafada iyo sidii hadda aan shalay markaan ka wada hadalnay safiirka waa sida janaalka rasmiga oo diblomaasiyada aan ugu gudbinay marka waa taas ma aha wax uu ka sheegay saxaafad nin shirkad jooga ma aha wax saameyn ku leh waxaa meesha yaallo waa midnimada iyo xornimada madax banaanida ummadda soomaaliyeed iyo waddanka soomaaliyeed taasoo ay midda taallo shirkado ajnebi ah way imaan karaan waddanka wadamo ajnebigana way imaan karaan laakiin waa inay kasoo galaan albaabka saxda ah albaabkaasna waa albaabka dowladda federaalk